وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alancaam waxaan soo aragnay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa inuusan xataa ayagoo dulmi ku jiro oo shirki la imaanayo ilaa xujada uu ku oogo oo rasuul u soo diro uusan rabbi halaagin subxaanahu wa tacaala markaa ka bacdina wuxuu rabbi noo soo sheegay qof walbaaba camalkiisa waxa uu la yimaado darajadeeda inuu leeyahay allahna inuu maarata acmaasha bani aadamka uu la socdo uusan kaafil ka ahayn markaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa aayaddan hinihiisa haninimadiisa iyo raxmaddiisa sida ay waasac u tahay oo bani aadamkii ayagoo shirkigaas iyo xumidaa iyo macaasidaa ku dhex jiro ou rabbi subxaanahu wa tacaala iskaga dulqaadanaya uusan dembigoodii u halaagaynin laakiin hadduu rabbi doono subxaanahu wa tacaala intuu dadkaa tirtiro hadduu allah dooni lahaa kuwa dulmiga samaynayo shirkiga la imaanaya intuu tirtiro ayuu dad kaloo ka wanaag badan buu ku bedelan lahaa marka tan waxa weeye daynta la daayey waxay tusinaysaa raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waasacnimadeeda ayay tusinaysaa wa rabbuka rabbigaaga nebi maxamedow alghaniyu allihii deeqtoon wey waa hani oo yani addoommadiisoo idil waa ka deeqtoon yahay durraxmati naxariis alla u saaxiib ah weeyaan raxmadiisa waasaca ayuu u saaxiib yahay ou leeyahay raxmad waasac uu leeyahay khalqigiisa u naxariisto in yasha hadduu doono allah yudhibkum waa idin halaagaya oo idin baabi'ini hadduu doono dadow kuwiinaa mushrikiinta ahow yudhibkum wuu idin tabini yani waa idin baabi'ini waa idin halaagi wayastakhlif wuu khaliif yeeliyo yacni wuu bedel qaadanayo booskiinnii wuxuu geynayaa min bacdikum ay min bacdi ihlaakikum markii idinka laydin halaaga dabadeed maa yashaau wuxuu doono oo khalqigiisa ka mid a ayuu rabbi soo bedel qaadanaya subxaana wa tacaala kamaa ansha'akum yani wayastakhlif min bacdikum maa yashaau istikhlaafan bedel qaadasho ayuu rabbi subxaana wa tacaala soo bedel qaadanaya oo ah yani mila inshaa'ikum min duriyati qowmin aakhariin mila yani bedel qaadashadaasoo kamaa ansha'akum ay mila inshaa'ikum abuuristiinnii idinka laydin abuuray oo kale la mid ah min duriyati qowmin aakhariina dad kale carruurtood idinkoo ah laydin abuuray oo aabbayaashiin laydinka soo bedel qaatay laydiin khaliif yeelay sidaasoo kaleo inta idiin baabi'iyo buu dad kale ilaahay bedel qaadana qaadan karaa subxaana wa tacala hadduu doono marka allah subxaana wa tacaala maadaama uusan tirtirin uusan cid kale keenin oo ilaahay cadaabka yani maaragtay acmaasha ay samaysteen uusan u ciqaabin raxmadiisa waasacnimadiisay tusinaysaa weeyaan warabbuka rabbigaaga nebi maxamedow alghaniyu allihii deeqtoon wey yacni wuxuu ka deeqtoon yahay makhluuqaadkiisa dhammaantii isaga ilaahay uma baahna subxaana wa tacaala bal makhluuqaadka ayaa yacni fuqaraa'un ila allahi subxaanahu wa tacaala ah iyaga ayaa allah u baahan marka ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa waa ka deeqtoon yahay cibaadadoos cibaadadooduusan u baahnayn yacni maaragtay iimaanka aan qofka addoommadu ay la yimaadaan baanan allah wax u taraynin kufriga ay ku gaaloobaan allah baanan rabbi waxba u dhibaynin marka khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay allah subxaana wa tacaala warabbuka alghaniyu rabbigaaga mid deeqtoon weeye khalqigiisa uma baahna duraxmati naxariis alla u saaxiib ah wey isagoo haninimadaa haysto oo addoommadii yacni ka deeqtoon buu haddana khalqigiisa u naxariistaa allah subxaana wa tacaala raxmaddaas sababteed buuna ku baaqi yeelo uusan u halaagin in yasha hadduu doono rabbi subxaana wa tacaala yacni inuu idin halaago hadduu doono dembigiina uu idiin qabtaa yudhibkum waa idin halaagayaa yacni maaragtay waa idin halaagayaa weeyaan dadkiina cusaada haddaad amarka ilaahay khilaaftaan waa idin halaagayaa waa idin baabi'in markuu idin halaago dabadeed wayastakhlif yani dahaabka halkan waxaa loo jeeda bimacna alhlaaku baa loo jeeda wey wayastakhlif wuu soo bedel qaadani allah wuu khaliif yeeli wey yani markuu idinka idin tirtiro booskiina wuxuu keenayaa min bacdikum ay min bacdi ihlaakikum markii idinka la idin halaago dabadeed wuxuu rabbi soo bedel qaadanayaa maa yashaau wuxuu doono oo khalqigiisa ka mid ah dadaan ku caafinaynin oo maaragtay isaga ateeco daacadiisa la imaanayo dadkaas maaragtay oo khayrka idinkaga hormarayo buu rabbi soo bedel qaadanaya idinka cusaada markuu idin baabi'iyo kamaa ansha'akum marka kaaftaan oo kamaa ansha'akum waxay yidhaahdaan waa kaaftu waa nactu masdarin maxduufin nactu masdarin maxduufin wey maada ku jirtana waa maadii masdariyada ahayd weeyaan masder yani meesha ka go-an buu sifo u yahay kaafkan maaduna waa masdariya wey marka waxa weeye yani wayastakhlif min bacdikum maa yashaau wuxuu doono buu soo bedel qaataa istikhlaafan bedel qaadasho masderkaas meesha ka go-an baa soo qadaranaynaa bedel qaadasho ayuu rabbi soo bedel qaadanay kaasoo yani kamaa ansha'akum ay mila inshaa'ikum la mid ah ay mila khalqikum wey abuuristiinii idinka laydin abuuray idinka laftiina laydin abuuray min duriyati qawmin dad caruurtood idinkoo ah dadkoo aakhariina kale idinka laftiinna marka adduunyada hadda laydin keenay waxaad ahaydeen dad baad khaliif ka ahaydeen aabbayaashiin iyo awowayaashiin iyo ajdaadiinii kore baab maaragtay tegey oo baaba'ay markaasaa idinka khaliif laydinka dhigay oo nasligii iyo duriyadii hartay baa laydinka dhigay sida qarniba qarniga kaleeto uu uga dambaynayo ummadba ummadda kale ay uga dambaynayso sidaas oo kalebuu ilaahay idiin halaagayaa intuu idin halaagabuu caruur dad kaleeto wan wanaagsan buu bedelkiina qaadanayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ateeco oon ku caasiyeynin weeyaan macnaha waxaa loo jeedaa buu lsi ibnu kaiir oo kale markuu fasirayo kamaa adhaba alquruuna aluwala ummadihii hore siduu rabbi u baabi'iyey wa ataa biladii bacdahu dadka ka dambeeyana uu u keenay kadalika huwa qaadirun cala idhaabi haaulaa'i walityaani biaakhariin sidaasoo kale buu rabbi subxaana wa tacaala awood uu u leeyahay inuu kuwan mushrikiinta cusaada uu tirtiro baabi'iyo dad kaloo wan wanaagsanna uu la yimaado ayuu allah awood u leeyahay buu leeyahay marka qur-aanka aayadahan way ku tiro badan tahay weeyaan waxaa la mida fii suurati fatir aayadda ku jirtoo kale yani rabbi uu leeyahay allah leeyahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alghaniyu alxamiid in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz intuu idin tirtiro allah oo idinka deeqtoon intuu idin baabi'iyo buu dad cusub la imaanaya arrinkan ilahay wax ku culus ma aha subxaana wa tacaala waa u fudud yahay ilahay subxana wa tacala wey inamaa tuucaduuna laaatin wamaa antum bimucjiziin inamaa tuucaduuna waxa la idiin ballan qaadayo la'aatin mid imaani wey wamaa antum idinkana ma ahidiin bimucjiziina kuwa alla cajis geliyo uu qaban waayo ka baxsadaahi ma ahidin weeyaan marka haddii uuna rabbi adduunka idinku halaagin laba gooraba adduunkan waad ka tegaysaa waad dhimanaysaa qiyaamihii ilaahay uu ballan qaaday addoommadiisa inuu maaragtay maalintaas soo kulmiyo uu ku abaalmariyaa maalinkaasna waa shay imaanaya weeyaan marka inamaa tuucaduunada waxaa loo jeedaa waa albacthu wa umuuru alaakhira si soo saaridda qofka qabriga laga soo saaro dadka la soo saaro abaalmarinta xisaabta waxaasoo dhan baa loo jeedaa weeyaan inamaa tuucaduuna waxaa la idiin ballan qaadayaahi la aatin mid imaanay weeyaan laa maxaala shaki la-aan inuu imaanayo qiyaamaha uu dhacayaah waa shay sugan maxaa yeele ilaahay baa ballan qaaday allah shayguu ballan qaadana waa oofiyaa in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanka rabbi kama baxo subxaana watacaala wamaa antum markii qiyaamaha aad timaadaano yani shayga uu idiin yimaado qiyaamaha markuu idiin yimaadana wamaa antum idinka ma ahidiin bimucjiziina yani kuwa rabbi cajzi geliye ma ahidiin yani waxaa loo jeedaa dad rabbi ka baxsada ciqaabkiisa maaragtay dad ka baxsadaa ma ahidiin wy awood aad leedihiin kuma cajzi gelin kartaan awood aad leedihiin oo intaad rabbi kaga hortagtaan aad ku cajig kaga adkaanaysaanna ma laha meelaad kaga baxsan kartaan ma jiro marka wamaa antum bimucjiziin waxaad tihiin taxta qabdati illaahi wa qahrihi mar kastaba allah subxaana wa tacaala ayaad maaragtay qabashadiisa ku hoos jirtaan weeyaan marka in laydin soo celiyo rabbi awood buu u leeyahay waa laydin soo celin wey qul yaa qawmi icmaluu calaa makaanatikum inii caamilun fasawfa taclamuuna man takuuna lahu caaqibatu daar qul waxaa tiraa marka nebi maxamedow dadkaa mushrikiinta ku beeninayo yaa qawmi dadkaygow icmaluu camal fala oo shaqeeya calaa makaanatikum dariiqadiinna iyo xaalka aad ku sugan tihiin ku camal fala yacni maaragtay ku shaqaysta shirkiga iyo kufriga iyo takdiibka aad ku jirtaan ku camal fala oo shaqeeya makaanadiinna waa taas weeyaan innii aniguna waxaad ku tidhaahdaa caamilun mid shaqayni baan ahay yacni ay calaa makaanati dariiqadayda oo tawxiidka iyo khayrkii ah mid ku camal falayaan ahoo ku shaqaynaye idinkana shirkigiinna ku dhex jira fa sawfa mar dambe kol dambe baa taclamuuna ogaan doontaan man takuunu man axad baad ogaan doontaan takuunu lahu axadka ay u ahaan doonto caaqibatu daari daarta oo adduunka ah ciribteeda wanaagsan qofkay u ahaan doonto mar dambaad garan doontaan weeyaan innahu ina alamra washani arrinka iyo xaalkuba waxaa weeye laa yuflixu aldaalimuun dadka daalimiinta ihi ma liibaanaan oo maaragtay falaax iyo fawz iyo liibaan iyo guul midna ma helaan weeyaan aayaddanna waxaa la yidhaahdaa waa tahdiid oo allah subxaana wa tacaala nebigiisa uu farayo lagu hadidayo dadka mushrikiinto shirkigooda daa'imo dadka shirkigooda iska laasima nebi maxamed raacidiisa beeniyey oo aanan raacin dadkaasaa lagu tahdiidaya qul waxaa ku tiraa nebi maxamedow mushrikiintaan ku diiday adiga yaa qawmi dadkaygow icmaluu camal fala calaa makaanatikum yacni waxaa loo jeedaa calaa tariiqatikum wa xaalatikum waxaad xaalka allatii antum calayha xaaladda idinka aad ku sugan tihiin oo shirkiga ah oo rusushoo la beeniye ah allahu khalqigiisa lala wadaajiye iyo ku camal fala leanna waxaa la yidhaha almakaanatu waxaa la yidhaha alariiqatu waalxaalu baa la yidhahdaa qofka waddada uu marayo uu ka shaqo dhigto xaaladda uu ku sugan yahay baa hadda makaanada loo jeedaa weeyaan innii aniguna caamilun mid shaqayn baan ahay oo camal falayo calaa ariiqatii wa xaalatii ariiqadayda iyo xaalkayga oo tawxiidkii iyo manhajkii ilaahay wuxuu i amray ah ayaan ku camal falayaa weeyaan sidaasaan ku kala joognay idinkana sharkiinna ku dhex jira iyo xumidiinna anna khayrkan ku dhex jiraya sidaa ku dhex baa laleeyahy fa sawfa kol dambaad hadda ila waa diideen khayrka inaad qaadataane fa sawfa mar dambe baa taclamuuna ogaan doontaan man takuunu lahu caaqibatu daar cidda ay u ahaan doonto daarta oo adduunkaa ciribteeda wanaagsan mar dambaad ogaan doontaan weeyaan marka addaaru almuraadu biddaari waxaa loo jeeda daaru dunya adduunkaa loo jeeda yaa cirib xumo uga tegi doono yani yaa cirib wanaagsan oo wanaagia uga tegi doono alcaaqibatana waxaa loo jeedaa alcaaqibatu alxasan alcaaqibatu alxusnaa baa loo jeedaa nolosha yani maarata ciribta wanaagsan yee yee yacni yay ku dambayn doontaan weeyaan qolada ay ku dambaynayso mar dambaad ogaan doontaan atakuunu lii aw lakum ma idinka idiin ahaan doontaa mise anigaa ciribta dambe iska leh xaqiiqadu waxaa weeye ciribta dambe waxaa iska leh yacni maaragtay rususha ilaahay iyo atbaacdooda ayaa maaragtay nolosha yani caaqibada wanaagsan ayagaa iska leh weeyaan inahu ina alamra washaniye laa yuflixu ma guulaystaan aldaalimuuna dadka daalimiinta ahoo shirkiga la yimid rususha ilaahay beeniyey dadkaas dulmiga ku sifoobay marna ma guulaystaan wey sida cabdullahi bni cabbaas uu leeyahay macnaahu laa yascadu man kafara bii wa ashrak buu odhanaya yani macnaheedu waxaa weeye aayaddani ma guulaysto qofka aniga igu kufriyo oo shirki ii sameeyo maxaa yeelay yani ma guulaysanayo qofka ilaahay shirki u sameeyo caaqibatu daar ma helayo bal adduunyada wuxuu uga tagaa su-ul caaqiba uga tagaa cirib xuma uga tagaa waa la halaagay caro ilaahay buu kaga tegi aakharana cadaabka ilaahay buu helayaa weeyaan waxay la mid taha aayadda ku suuratu huud ku jirtoo kale oo rabbi uu leeyahay waqul liladiina laa yu'minuuna acmaluu calaa makaanatikum inaa caamiluun waintadiruu inaa muntadiruun aayaddaasoo kale bay la mid tahay weeyaan waxaad ku tidhahdaa dadka aanan ilaahay rasuulkiisa iyo yowm alaakhira rumaysnayn nebi maxamedo waxaad ku tidhahdaa icmaluu calaa makaanatikum dariiqadiina ku camalfala inaa caamiluun annagana waa teennaan ku camalfalaynaa waintadiruu inaa muntadiruun idinkana korta caaqibadii ciribta waxay ku dambayn doonto annagana in maaragta su-ul caaqiba ilahay idinku dilo ayaan koranaynaa weeyaan sidaas darteed tahdiidkaas yacni maaragtay weliba haddana insaafka loo samaynayo laleeyahay man takuunu lahu caaqibatu daar annagaa iskale lama dhihin yay u ahaan doontaan mar dambaad ogaan doontaan yacni hadalkaas waxay leeyihiin culummada waxay dhahaan wa haada min alinsaafi bimawdicin cadiimin waa insaafka iyo cadaaladu ka mid yahay ayagoo mushrikiina oo shirki ku jiro oo xumaan ku sugan haddana lama dhihin ciribti xunta ahayd baad leediin lama odhanay ma idinkaa mise waa annagaa la yidhaah saasoo kale ye yaa ku dambayn doono wey ciribta wanaagsan yaa leh yaa heli doono saasaa loo jeedaa walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciribta dambe iyo caaqibata alxusnaa asagoo siiyey sida allahba rusushiisa oo maaragtay hore ugu ballanqaaday horena uu ugu qoray iyo dadka atbaacdooda ihi ayagaa ciribta wanaagsan iska lowy allah subxaana wa tacaala markii qur'aankan uu soo dejinaya aayaddan ay soo degaysay nebiga markuu joogay yacni maaragtay mushrikiinta ka awood badnayd muslimiinta waa la cadaabi jiray dhib iyo mashaakilay ku dhex jireen laakiin allah wuxuu qadaray muddo yar ka bacdi inuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa bilaadii ou makaniyo dadkii maaragtay yacni mukhaalifiintiisa ahaa ou ka awood roonaado inuu maka ilaahay u furo dadkii mukadibiintii oo dhanna awoodda iyo libta ilaahay uu ka siiyo jaziira alcarabiya oo dhanna ay gacantiisa soo gasho salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi wa kadalika intuu noolaana yaman iyo baxrayn oo dhan ay ayagana sidoo kaleeto ay gacanta usoo gashay nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi intuu noolaa kadibna khulafadiisii iyo asxaabtii futuuxaad fara badan ay sameeyeenoo bilaad fara badan ay qabsadeen yacni taasna waxaa weeyaan waa nasr yacni ballanqaadka ilaahay uu siiyey inuu u gargaarayo rususha iyo atbaacdooda qur'aankana intaasoo meelood rabbi uu ku sheegay kataba allahu laaglibanna ana wa rusulii allah uu leeyahay inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi alxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad allah uu odhanayo walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarituha cibaadiya asaalixuun meelo badan buu ilahay subxaana wa tacaala aayaadkaas uu ku sheegaa weeyaan marka dadka ciribta dambe waxaa iska leh ambiyada iyo dadka raacay iyo rususha ayaa iskale weeyaan wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarsi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wa hada lishurakaaina aayaddan halkan laga bilaabo ilaa aan ka tagno maaragtay qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin ilaa aayaddaas aakhirkeeda aan ka tagno waxaa laga hadlayaa safaahadii iyo dhaqan xumadii iyo baadidii ay mushrikiinta ku dhex jiri jireen mushrikiinta baadidii waxay ku dhex jiri jireen ayaa laga waramayaa walidaalika sida imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo yacni maaragtay ibnu marduweyhina oo warinaayo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas yacni in saraka an taclama jahla alcarabi faqra' maa fawqa halaaiina walmia min suurati alancaam yacni markaas rabta buu yidhi hadduu ku farax gelinayo inaad carabta jahligoodii jahaaladii iyo baadiday ku noolaayeen inaad ogaato haddaad rabto waxaad akhrisaa yacni boqol iyo soddon waxa ka sarreeyo aayadaha ka hadlayo oo suurat alancaam ha akhri buu leeyahy yacni boqol iyo soddon iyo wixii ka sarreeyo suurat alancaam aayadaheeda akhri buu odhanaya leanna waxaad barani jahligii iyo xaaladdii mushrikiintu ay ku noolaayeen ayuu rabbi subxaanah wa tacaala kaga warramayaa weeyaan wajacaluu lilaahi mima darac min alxarsi walancaami nasiiba wajacaluu waxay yeeleen mushrikiintii oo quraysh ah lilaahi ama carabtii waktigaa joogtay lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa dara'a wixii ou abuuray xaggii oo min alxarsi beerihii ah waalancaami xoolihii ah ayay waxay uga yeeleen nasiiban qayb bay u yeeleen qayb bay allah ka siiyeen markaasi fa qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan oo qaybtan ilaahay loo yeelay lilaahi allah iska leh qaybtan ilaah baa iska leh bizacmihim yacni maaragtay sheegashadooda aan xaqiiqada ku dhisnayn ayay sidaa ku yidhaahdeen weeyaan bizacmihim yacni ay biqowlihim albaatil wey hadalkooda baatilka ah bay sidaa ku yidhaahdeen wa haadaa midkan kalena qaybtan kalena lishurakaaina ilaahyadii ilaahyaashayadii baa iskale bay yidhaahdeen wa haadaa lishurakaaina kanna waxaa iskale ilaahyaashayadii baa qaybtaan iskale markaasuu rabbi wuxuu yidhi famaa kaana lishurakaaihim waxa shurakadooda ay siiyaanoo beerihii iyo xoolihii ka mid ihi falaa yasilu gaari maayo ilallaahi ilaahay gaari maayo yacni wax way xifdinayaanoo waa ilaalinaya wix isnaamtu ay leedahay wamaa kaana lilaahi allah waxa uu leeyahayna ooy u sheegeenna fa huwa maaga shaygaasi waaba isagoo fa huwa shaygaasi yasilu wuu gaarayaa ilaa shurakaa'ihim yacni ma ilaalinaya shaygii ilaahay u sameeyeen allah ay u yeeleen ma xifdiyaan siday kuwa asnaamta u xifdinayaan bal shurakadii oo asnaamtii ah ayay xaggooda wax ka gaarayaa weya saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna xukumkooda waxay xukminayaan ayaa xumaaday buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka mushrikiinta waxay ahaayeen waxa rabbi uu siiyo oo risiq ah risqiga ilaahay uu siiyo sida beeraha oo kaleeto beer bay leeyihiin ay abuuranayaan beeraha noocay doonta ha noqoto sida xoolaha oo kaleeto looda iyo geela iyo ariga iyo wixii lamid a ancaamta kuwaasaa la yidhaahdaa looda iyo geela iyo arigaa la yidhaahdaa labadaas oo rabbi uu siiyey oo kulligoodba makhluuq ilaahay uu leeyahay oo rabbi uu abuurtay ah bay inta kala qaybiyaan qayb bay waxay u samaynayaan asnaamta iskale bay leeyihiin qaybna ilaahbaa iskale bay leeyihiin saasay samayn jireen marka haddii qaybta yacni allah ay u yeeleen yacni waxaan ujeeda qaybta shurakada ilaahyaashooda ay u yeeleen way ilaaliyaan oo masalan beertii haddii yacni maaragtay miraheedii ay go-aanoo qaarkood uu maarata beertii kaleo ilaahay ay u yeeleen oo ku darsamo waa ka soo celinayaan waxay leeyihiin asnaamta kuweeda waxa weye waa fuqaro weeye marka ayagaa iskale waa loo ilaalinaya haddii beerihii allah ou lahaa ay ku magacaabeen ay maaragtay miro iyo wax lamida iyo inta ka soo go-aan ay qaybta kala tagaan uma soo celinayaan allah qani waayay leeyihiin laakiin fuqarada dadka fuqarada baa iskale loo daynaya bay odhanaya wakadalika xoolahana sidoo kale bay yeeli jireen xoolaha ilaahay loo yeelay ay u magacaabeen haddii xoolihii shurakada ay ku darsamaan soo celin maayaan haddii xoolihii shurakadii ilaahyaashooda ay u yeeleenna kan allah ay u magacaabeen ay ku dhex darsamaan waa ka soo celinayaan laanna waxay leeyihiin kuwani waa dad maarata waa fuqaro wey ilaahyaasha allahna waa qani wey uma baahna bay odhanayaan marka arrimaha marka ay sameeyeen allah wuxuu leeyahay horta waa dulmi wey dowr jeeray dulmi galeen dulmiga ay sameeyeen iyo jahligood waxaa ka mid a allaah oo khalqigoo dhan iska lahaa inay inta khalqigiisii isaga u abuurtay oo addoommada u ahaa intay kala qaybiyaan qayb ay allah ka siiyaan cida cid aan waxba abuuranina inay qayb kala siiyaan waa dulmi wey waa dulmi bay la yimaadeen uma dulmigii naftiisii bay dulmi kusii sameeyeen haddana dulmigii naftiisii oo cadaalad darrada ahaa bay cadli xumo kusii sameeyeen oo ah shaygii xataa ilaahay u magacaabeen waxay keenaysa inay ilaahay u daayaan dulmigooda haddii loo raaco ilahay isagoo khalqigoo dhan iska leh inay dulmigii ay galeen ay cadaalad ka sameeyaanoo intii allah ay u magacaabeen ay u daayaan laakiin ma aynan u daynine kii shurakadana way xifdiyeen oo way ilaashadeen aalihadoodii iyo waxay lahaayeen way ilaaliyeen kii allahna ma aynan ilaalinin oo cadaalad darray ku sameeyeenoo halkaas usoo wareejiyeen weeyaan marka noocaas oo maaragtay safaahada ka mid ah ayay samayn jireen wa jacaluu waxay yeeleen lilaahi allah subxaanau wa tacaala waxay u yeeleen mima daraca yacni waxaa loo jeedaa ay mima khalaqa wa baraca wuxuu rabbi abuuray wey min alxarti beerihii ah zuruucdii iyo timaartii waxay doontaba ha noqoto iyo walamcaami xoolihii loodii iyo geelii iyo arigii eh waxa weeye nasiiban qayb bay rabbi u yeeleen yacni qismi mucayana jis mucayanay u sameeyeen ayadoo rabbi uu khaaliqoodiiyo wada abuurtay haddana qayb ka siya qaybna ay u diideen ilaahyadiiya iskale bay yidhahdeen faqaaluu markaasi waxay yidhaahdeen haada lilaahi qaybtan allah baa iska leh bizacmihim yani hada mustaqirun lilahi wey qaybtan ilah bay u sugnaato iska leh weeyaan bizacmihim zacmiga waxaa la yidhaahdaa alqawlu min gayri xaqiiqatin ayaa zacmi la yidhahda hadalka oo wax xaqiiqa uu ku dhisan yahay aanan jirin baa zacmi loo jeedaa weeyaan marka bizacmihim ay bizacmihim albaatil hadalkoodii baatilka ahaayo aan xaqiiqada ku dhisnayn ayay sidaa ku yidhaahdeen weeyaan wa haada qaybtaanna lishurakaaina yani qaybtaan haada ay leeyihiin ama xoolihii ama beerihii ah wa haada lishurakaainana yani maarata xoolihii iyo maaragtay beerihiiba shurakadeenni aalihadeennibaa iskale bay yidhahdeen famaa kaana lishurakaaihim wixii ay asnaamtooda u yeeleen oy u ahaatay falaa yasilu gaari maayo ila allahi ilaahay gaari maayo yacni way xifdiyaan way ilaaliyaan wixii ka baxsaday u soo celiyaan maaragtay aad bay u ilaaliyaan bal waxaa loo jeedaa xataa yani maaragtay shayga shurakadooda ay leedahay dariiqii wanaagsana xataa kuma bixiyaan kuma bixinayaan falaa yasilu ila llahida masalan qofka martidaahoo kale qira dayf ma sameeyaan yani martisoodka ma sameeyaan qofka martida kama martisooraan dadka masaakiinta waxba kama siiyaan bal waxay u ilaaliyaan sadanadii iyo kuwii ka shaqaynayey asnaamtaas iyo aalihada iyo kuwa ka shaqeeyo oo hoos fadhiya kuwa unbay u khasisaan wax kale wax ka siiyaan lama arka weeyaan wamaa kaana lilaahi wixii allah subxaana wa tacaala u sugnaaday ee ayagu u yeeleenna fa huwa kaasi yasilu wuu gaari ilaa shurakaa'ihim shurakadooda buu gaarayaayo yacni maaragtay wixii allah ou lahaa uma xifdiyaan bal waxay sameeyaan sadanadoodii iyo kuwii meesha ka shaqaynayey bay siinayaan allah sida uguyani maarata ay ugu magacaabeen ducafadii iyo masaakiintii iyo dadkii martida ahaa ay waxba kama siinayaan yani saanay asnaamtooda xaggooda ayagana usoo jeedinayaan weyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yani maaragtay saaa maa yaxkumuuna saaa waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukminayaan yani shayga ay xukumaan ayaa xumaaday wey yacni joorka ay sameeyeen iyo maaragtay rajaxidda dhinaca asnaamta ay rajaxeen oo jaanibkii allah ay ka rajaxeen kaa ayay maaragtay saaa maa yaxkumuun kaas ayaa shaygaas waa xukm cadaalad aan lagu samaynin kaasaa maaragtay shay aada u xumaaday ah buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala saaa maa yaxkumuun yacni waxay xukumayaan ayaa xumaaday buu rabbi leeyahay waa xukm aan caadil ahayn wey waa tan allah u leeyahy tilka idan qismatun diisa waa taasoo kale un weeyaan marka yacni khalqiga ilaahay inay qaybo ka kala siiyaan mushrikiinta dabeecadaas way lahayn allahu addoommadiisi wada abuurto iska leh ayay qayb u magacaabi jireen sida allahu subxaana wa tacaala fii suurati zukhruf oo noogu sheegay wa jacaluu lahu min cibaadihi juz-a ina alinsaana lakafuurun mubiin yacni maaragtay allah addoommadiisi bay qayb ka siiyeen marka bani aadamku waxa weye kufrigiisa gaalnimadiisu aad bay u caddahay buu leeyahay marka aayaddan tafsiirkeeda cabdullahi ibni cabbaas oo kale markuu ka waramayo radia allahu canhumaa wuxuu leeyahay ana acdaaa allahi mushrikiintau ku jeedaa kaanuu ida xtarasuu xarfaa aw kaanat lahum hamarun mushrikiinta oo cadowga ilaahaya haddii ay waxay ahaayeen hadday beer abuurtaan yacni ama maaragtay miro ay maaragtay ay helaan oo beertii miro uga soo go'o jacaluu lilaahi minhu juz-a allah bay qayb uga yeelaan walilwatani juz-a sanamkana asnaamtoodana qayb bay u yeelaan markaasuu wuxuu yidhi famaa kaana min xarsin aw tamarin aw shayin min nasiibin aw haani xafiduuhu wa axsowhu wixii ay asnaamta u magacaadeen oo beertii ama xoolihii ah way xifdiyaan oo way ilaaliyaan wain saqata minhu shayun hadduu soo dhaco shay fii maa samowhu wixi ay u magacaadeen lisamadi allah allihii sanadka ah ay u magacaadeen hadduu shay ka soo dhaco beertii iyo wax lamid ihi wuxuu leeyahay radduuhu ilaa maa jacaluuhu lilwahani wixii soo dhaco asnaamtii waxay u yeeleen bay u celiyaan buu odhanaya marka macna alaaya waa intaasaa loo jeedaa weeyaan sidaas ayuu cabdulaahi bncabdullahi bni cabbaas ayuu ku fasiraya aayadda macnaheeda weeyaan marka allah subxaanahu watacaala yacni waxa weeyaan shirkiga iyo wadaagsiga khalqigiisa lala wadaajiyo allah subxaanahu watacaala marna ma ogola walidalika xadiidkii xadiid alqudsigii waa taqaanaan oo saxiixu muslim wakayruhubu ku sugnaa wuxuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala wa fii xadiidi alqudsi allah baa wuxuu yidhi ana agna shurakaa'i cani shirki waxaan ahay inta wax wadaagsataa midka kaga deeqtoonida badan wadaagsiga wadaagsi ma ogoli buu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala man camila camilan man camila camalan man camila camalan ashraka fiihi macii hayri qofka camal sameeyo camalkaasna cidaan aniga ahayn ila wadaajiyaa taraktuhu wa shirka asaga shirkigiisa faraxan ka qaada waa ka taga marka waxaan ay sameeyeen rabbi la wadaajiyeen allah subxaanau wa tacaala waa waa ka tegey wuxuu rabbi raadi ka yahay ma aha maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala ma aqbalo ilaa maa kaana khaalisan liwajhi wax ilaahay dartii loola jeeda mooye wax kale rabbi ma aqbalayo weyan wakadalika zayana likaiiri min almushrikiina qatla awlaadihim shurakaa'uhum wakadalika ay mila dalika tasyiini qurxintaas mushrikiinta ou shaydaanku u qurxiyey camalkooda xunka oo ah xoolihii ilaahay uu siiyey in ay maaragtay kala qayqaybiyaan oo qaybna shurakada siiyaan qaybna allah ay siiyaan tasyiinkaas oo kaleeto waa tasyiinu shaydaan shaydaan wuxuu qurxiyey wey buu zayana qurxiyey sidaas oo kale buu zayana qurxiyey zayana ay qurxiyeen likatiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiintii ka mid ah qatla awlaadihim caruurtooda dilkooda ay dilaan ayay waxay waxay waxaa u qurxiyey shurakaa'uhum shurakadoodiiba u qurxisay marka yacni maaragtay zayana zayanada faacilkeeda shurakadaasaan ka dhigayna shurakadaas dambe ayaa faacilkii ah weeyaan waxayna qurxiyeenna waxa waye qatla awlaadihim bay u qurxiyeen wakadalika ay mila dalika tasyiini qurxintaas oo shaydaanku uu acmaashooda xun u qurxiyey oo kalebuu zayana ay qurxiyeen shurakaa'uhum mushrikiinta aalihadoodii oo shayaadiintii loo jeeda likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiintii ka mid ah qatla awlaadihim awlaadooda dilkooda bay u qurxiyeen weeyaan carruurtooda inay dilaan maxay ugu qurxinayaan liyurduuhum inay halaagaan oo maaragtay likay yurduuhum halaag inay ku ridaan darteed iyo waliyalbisuu inay khaldaan calayhim dushooda ay ka khaldaan diinahum diintooda ay ka khaldaan diinkooda inay ka qasaan ay ka khaldaan walow shaaa allahu allah subxaanahu watacaala haddii uu dooni lahaa yacni maaragtay rabbi uu dooni lahaa cadama ficlihim daalika wey shaygaas samayntiisa ay sameeyeen inaynan samaynin hadduu rabbi dooni lahaa maa facaluuhu shaygaas ma ay sameeyeen laakiin ilaahay baa doonay inay sidaan sameeyeen mashiicadii ilahay ba ku dhacday inay sidaan yeelaan kolka fadarhum ka tag nabi maxamadow faraha ka qaad wamaa yaftaruuna yani iftirahooda iyo beenta ay samaynayaan faraha uga qaado maaragtay yani ka jeesa baa laleeyahy ayagaa ku halaagsamaya weyaan tanna waa safaahadii iyo dalaalaadkii ay samaynayeen qayb ka mida buu rabbi noo sheegi tii hore xoolihii iyo waxaan soo aragna beerihii waxay ku samaynayeen halkan waxa weeyaan allah wuxuu maaragtay noogu sheegayaa safaahadooda inay ka mid ahayd iyo caqlixumadooda iyo jahligooda inay awlaadooda ay dilaan yacni inay u dilaan gabdhahana khawfa alcaar cabsi ka baqideed yani waxaan u jeedaa ceeb ka baqideed ceeb ay ka baqayaan inay u dilaan wiilashana ay u dili jireen faqri ka baqidii ay u dili jireen marka adduunkay ayagoo ilmahoodii ayay layn jireen oy dili jireen adduunka ay ku dili jireen tiina marka waa nooc safaaxadii ka mid ah weeye taasuu rabbi noo tilmaamaya weeye wakadalika sidaas oo kale bou zayana qurxiyey sida shaydaanka xoolahoodii inay yani maaragtay allah iyo khalqigiisa ay u qaybiyaan oo shaydaanka ugu qurxiyey oo kale baa zayana uu qurxiyey likasiirin in badan oo min almushrikiina ka mid ah qatla wlaadihim caruurtooda dilkooda ay dilaan hadday wiilal yihiinna khashyata imlaaqin faqrika baqidii ay u dilaan hadday gabdha yihiinna khashyata alcaari ee u duugaan ay u aasaan ila way samayn jireen carruurtoodana gabdhahooday aasi jireen taa ay yeeli jireen darteed ayuu yani qatla awlaadihinba u qurxiyeen shurakaa'uhum aalihadoodii asnaamtoodii baa in badan u qurxisay weeyaan maxay ugu qurxiyeen liyurduuhum yani laamta liyurduuhum ku jirtaa laamukey baa la yidhaahdaa yani likay yurduuhum wey inay halaagaan darteed wey alirdaa'una waxaa la yidhahdaa waa alihlaaku wey halaagaa loo jeedaa inay halaagsanaan leanna wax shay naf ay xaqdarro ku dileen sabab waxay ugu noqonaysaa inay halaagsanaan halaag bay sabab ugu noqonaysaa weya waliyalbisuu calayhim diinahum diinkoodiina inay ka khaldaan oo shayaadiinta ay ka khalado oy ka qasto sida masalan cabdiraxmaan ibni zayd ibn aslam iyo qataadey ay ku fasirayaan fayahlituu calayhim diinahum ay leeyihin diinkooda ay ka khaldaan oo ka qasaan yacni waxay sheeganayaan diinu ibraahim inay ku sugan yihiin marka diinu ibraahim inay ka qasaanoo ay shayaadiinta ugu sheegto ibraahim wiilkiisii ismaaciil ahaa wuu qalay oo inuu qalabuu niyeysto oo gowraco sidaa darteed taqaruban ila allah idinkana awlaadiinni qala si aad rabbi ugu dhawaataan oo dila sidaasoo kale ay u yidhahdaan marka waa talbiisu shaytaan shaydaan diin ibraahim inuu ka khaldo yani maaragtay nabiyllahi ibraahim imtixaan ilahay u imtixaanayabuu ahaa nebinimadaa iyo darajadaas khulladaa ilaahay u gaarsiiyey khaliilullah uu ka dhigay ayaa la gaarsiinayay imtixaanaadka iyo awaamirta ilaahayna wuu fulinayay marka laakiin shay mashruuc ahoo la jideeyey ma ahayn shaydaanku marka inuu diinka ka qaso ugu sheego inay diin ibraahim tahay sidaa darteed inay maaragtay diinkiisa diinkooda kaga khaldo walow shaa allahu allah hadduu dooni lahay marka shayaadiintu sidaasay yeeli jireen owlaadda waa aasi jiray qur-aanka in badanoo ilaahay ku sheegaa yani maaragtay gabdhaha khaasatan inay dili jireen waida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat buu rabbi leeyahay haddii la yidhahda hebel gabaraa kuu dhalatay isagoo odayaal la joogo ama maaragtay gabaraa kuu dhalatay la yidhaahdaa odayaasha iyo fadhigooda iyo meelaha majaalista khiyaarta iskugu timaado waa ka leexan jiray waa ka dhuumin jiray bal mutanadid wuxuu ahaan jiray hallow caabaha kuu ahaatee gabadhan ma iska haysataa mise waa iska aastaa sida rabbi noogu sheegay maaragtay fi suurati naxli waidaa bushira axaduhum biluntaa dalla wajhuhu muswadda wa huwa kadiim yani wejigiis waa isbedelaya markii la gabara kuu dhalatay wajeeda wejigiis o dhan baa doorsoomayo madoobaanayo markaasuu rabbi wuxuu yidhi yatawaaraa min alqawmi min suu'i maa bushira bihi dadkii odayaasha ahaa buu iska qariya waa ka dhunta sidii nin cooboobay gabar hadday u dhalato nin ceeboobay oo kale buu dadkii ka dhuumanaya markaasuu wuxuuna uga dhuumanaya min suui maa bushira bihi wixii loogu bishaareeyey xumidoodii oo gabara kuu dhalatay ah ayaa maaragtay uu kaga leexleexanaya markaasuu wuxuu ku taradudaa ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ma iska haysataa gabadhan ihaanada ha kugu ahaatee mise ciiddaad ku aastaayo waa la aasaa ma dishaa saasoo kale ku taradudi jiray marka mushrikiintu sidaas bay ahaayeen yacni maaragtay shayaadiintaana u qurxisay inay awlaadoodii ay maaragtay halaagaan yani ay dilaan shayaadiintaasa u qurxisay weeyaan walow shaa allahu allah subxaana watacaala haddii uu dooni lahaa yani muxuu dooni lahaa cadama ficlihi ficilkooda cadama ficlihim yani falkaa ay sameeyeen yani maaragtay la-aantii hadduu rabbi dooni lahaa oo rabbi yani inaynan samaynin ou dooni lahaa maa facaluuhu ma sameeyeen laakiin way sameeyeen waxayna ku dhacday mashiicada ilaahay oo kowniga oo maaragtay qadariga ayay ku dhacday qudrada ilahay ay ku dhacday iraadadiisa ayay ku dhacday famaa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu rabbi doono ayaa ahaanayo wuxuu rabbi doonana wuxuusan doonina ma ahaanayaan weyaan marka allah subxaanau watacaala asagaa la doonay ficilkaa xun ayagana way sameeyeen oo way la yimaadeen weeyaan fadarhum nabi maxamedu ka tag wamaa yaftaruuna ay waftiraa'ahum waxa ay been abuuranayaan iftirahooda been abuurkooda faraha ka qaad oo iskaga teg wey ama fadarhum ka teg wamaa yaftaruuna ay waladii yaftaruunahu waxa ay been abuuranayaan shayga ay been abuuranayeen faraha ka qaad oo waxa weye waa ikhtilaaquhum alkadiba cala allah waxaan inay diintii ilaahay tahay diinu ibraahiim ay tahay ayay sheegi jireen arrintaas marka waa istiraaye faraha ka qaad iskaga jeesta weye nabiyllahi maxamed وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه وقالوا هذا جهالات كلا يسمين جريم ورب النوشين وقالوا وحي أهلين مشركينتي هذه مدا أنعام حولوي ولؤي جيلي أروي وحرث بيروي بيروي أنعامت حولها في بيرتاسو حجر أي محجور مثل حاران تمييئة حرام لقد دقيئة لا يطعمها حولها في إمارة بيرها في لا يطعمها أوسن عنين أوسن قوذنين إلا من نشاء وقف كان دون موي أما اسكي استنافسه وعطر هذا لا يطعمها معه أو مقوته إلا من نشاء وقف كان دون موي بزعمهم أي بزعمهم الباطل يعني حال كونهم ملتبسين بزعمهم الباطل باطل كودي زعم كودي شيء شدودي باطل كايد أيوة كلهم أي هذا الكايد هذين تنلبا دوحي هذا وأنعام وهذه مدنا أنعام حولوي حرمت الحرمي ظهورها تبريال كيدي تبريال شيدي الحرمي وأن الكرين ألاب لسارنين لغوش قيسانين ويان ومحرم إن لغرته لما أقلوا ويان لكن فكر حرام معها فرشدات حرام كتايوية إلا الرت لما أقول وأنعام وهذه مدنا أنعام حولك لوي لا يذكرون أي شيئين اسم الله ألا مبي عيسى عليها أي حالة الذبح يعني عليها عند الذبح قور عند أكتي إذا مركز القور عياي أين مرع إلهي كشيئين إن تاسبا افتراء لأجل افترائه بين أبو رشد درتين عليه على الله يكون بين أبو رتين أي سيدا أو أرانيا ويا هذا الكاس هو افتراء على الله الله لو بان أبورتوي فيجزيهم الله أبال مريني بما كانوا يفترون وحي أي بين أبورتين افتراه لي الله أدونك أدوني آخره وكذا أبال مريني يا ويا افتراه وحكمي لي يعني شركة أي سميين تحليلك يا تحريمك أي سميين الله سبحانه وتعالى وكأبال مريني مركة تنة ونوع جهالات كوري ضلالات كوري سفاهدوري يكمت أهويان inay maaragtay xarimaan wax ilaahay xalaaleeyey ay taxriimiyaan oo naftooda ay ka xarimaan dadka kalena ay ka xarimaan marka waa un xoolihii iyo beerihii sidaasay yeelaan wa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi middan ancaamun xoolo wey waxartun beer wey xijrun xijrun waxaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhaahdaa waa masdarun bimacnaa bimacnaa ismi lmafcuuli wey masdar oo macnihiisu ism mafcuul oo kale uu la mid yahay بمعنى محجورة لو جينا مثل لحرمي ويا أو لحجابي ويا محجور ويا ولذلك عبد الله بن عباس حديجر الحجر الحرام بوديجر وحرام بمعنى وحرف حج يعني هذه أنعام وحرف حجر أي محرم مثل حرمي ويا والحرام تميي بيرا وحرام والله ما تابنكر والحرمي ويا لا يطعمها معنا أنعامتان إيه بيرهان إلا من نشاء قفكان دون موي عد كلا وحكا عنيسا ملها يعني أنا قفكان أقولانه مركا إلا من نشاء وحي أجيدان يعني وحي كنت الماميا وخدم الأوثان ذاتك مارك أسنامتك هو كشقيه سدنا اللي يراهده oo asnaamtoodii maaragtay u joogo oo halkaa fadhiyo uga waramo dadkaas ay soo barakeystaan kuwaas la seesiinayaan weeyaan ayagaa ayagaa iskale bay leeyihin bizacmihim يعني ما عرفت بزعمهم مركوا حاليننا وقالوا ذا فاعل كاسن كحاليننا وحالينا يعني بزعمهم حال كونهم بزعمهم أي بزعمهم الباطل يعني هذا الشيء الشذو ذا باطل كا كوا كسبا أي ملتبسين بزعمهم الباطل ويا كسبين زعمي أنا وصار شيء يعني وحال إلى هذا القول من غير حقيقة أي إلى هذا ويا زعم باطل كسبين وح أن جرين بين وي وح كجر لما أركوية وأنعام حولوي وهذه تم أنعام حولك لوي قيت وقيت يفر قفك دونان سيان قفك دونان ووديدا سيان وسدنا لا مارت كشقيو أسلامت كشقينيو وأنعام تنوى نوع كالحولوي حولها صحرمة الحرمي ظهورها تبريد ذا الحرمي تبرياش ذا الحرمي وأن لررن وحبا أن لسارنين سلاس بيليهم oo yani waxa weeyaan waa tii aan soo marnay oo kale baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii aan soo marayna maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam walaakina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib wa aktaruhum laa yaclamuun aayaddaas fii suurati almaa'ida aan ku soo marnay oo kale ayay la mid tahay lama raranayo neefka intaas hadduu dhalo intaa hadduu sameeyo dhabarkiisa waa waa waa xoreeyey la taaban maayo suuqa waa lasii dayni wahaakada waxaasoo kaley samayn jiray wa ancaamun wahaadihi tanna ancaamun xoolo weeye laa yadkuruuna aynan sheegaynin isma allahi alla magaciisa calayha yani marka la gowracayo yani xaalata dabxi gowraca waktigiisa magaca ilaahay aan la sheegayn mar haddayna magaca ilaahay sheegin waxay sheegayaan yani waxay ku gowracayaan bismi asnaamihim asnaamtooda ayay ku gowracaan ee magaca ilaahay kuma gowracaan marka noocaasna waa ay samayn jireen weyaan magaca ilaahay kuma gowracayaan intaas oo idin allah wuxuu yidhi iftiraa'an cala allah arrinkaasi waxa weeye waa kadiban waاkhtilaaqan cala allahi been abuurasho allah lagu been abuurtay weeye zacmigooday ka sameeyeen shay ou ilaahay amray ma ah ayaguna diintii ilaahay bay ka dhigaan waa diintii allah bay leeyihiin wey markaasaa tahdiid loo raaciyey oo allah leeyahay sayajziihim allahi allah wuu abaal marini bimaa kaanuu ahaanshahoogii bimaa shay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurtay ay ahaayeen iftirahoodii ay la yimaadeen oy shirki ilaahay u yeeleen aalihada inay wax leedahay ay sheegeen allah subxaana wa tacaala wuu ka abaalmarin shayga allah uu xalaaleeyey oo ay xarimeen oo munaafacaad iyo nafci u ku sugnaa ayadana maarata waa iftiraac cala allahi iftirahaas ilahay wuu maaragtay waa ka abaalmarinaya weyaan wa qaaluu ma fii butuuni hadihi alancaami khaalisatun lidukuurina wa muxaramun cala aswaajina haddana dalaal kale ay samayn jireen iyo baadi kale yani maarata dalaalaadkoodii buu rabbi noo tilmaamay tan marka yani waxyaalahan ay ay xarimeen waad arkay qur-aanka meelo badan rabbi ku sheega fii suurati yuunus oo kaleeto allah wuxuu leeyahay qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama wa xalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun yani runtii waa taas wey ilahay bay ku been abuuranaya subxaana wa tacaala risqii ilaahay uu siiyo rabbi u xalaaleeyey bay qaarna xaraam ka dhigayaan qaarna ay xalaalaynayaan marka waa iftirah ma allah baa idin idnay oo saan idin amray mise rabbi baa ku been abuuranaysaa buu rabbi leeyahay allah bay ku been abuuranayaan xaqiiqada waa taa weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni hadihi alancaami maa shaygii fii butuuni hadihi alancaami xoolahan oo lo-da iyo geela iyo ariga calooshooda waxa ku sugan yacni maarata raximkooda waxa ku jiro owlaad ah khaalisatun mid saafiya weeye lidukuurinaa raggeenna ayay khaalis u yihiin ragga keliya baa cuni karo cid kaloo cunayso ma leh wa muxaramun mid la xarimay weeye calaa aswaajinaa haweenkeennana waa laga xarimay wa in yakun hadduu yahay wixii caloosha ku jira xoolaha calooshooda ku jira ilmo aha maytatan mid baktiya hadduu yahay waa isagoo baktiya ou dhasho fa hum ayaga fiihi ay fi lmaytati maytida fiihi yani maaragtay maa fi larxaami wey ma fi maa fii butuuni alancaam xoolaha calooshooda waxaa ku sugnaa dhexdiisa shurakaau kuwa wadaagsado weeyaan hadduu bakti yahay raggii dumarku waa wada cunayaan weyaan allah marka haddana markay intaas sameeyeen wuxuu tahdiid u raaciyo yidhi sayajziihim allah wuu abaal marini wasfahum hadalkoodaan ay qawlahum lkadib baa loo jeedaa wasfiga hadalkooda baatilka ahee beenta ah ilaahay wuu ka abaalmarinaya inahu allah subxaana wa tacaala xakiimun allihii xikmo leh wey wuxuu jidaynay caliimun og oo shay walbana cilmi u leh weeyaan tanna waxa weeye waa safahaadkii ay samayn jireen wax ka mid ah buu rabbi noo tilmaamaya waxay leeyihiin xoolaha xoolaha yacni maaragtay ilmaha calooshooda ku jiraahay marka ay dhashaan laba nooc labay mid noqonayaan inuu neefkan yacni maaragtay wax nool ou dhalo ama inuu wax meyd a dhalo wax dhinsan inuu dhalo oo meyd ah haddii yacni maaragtay wax meyda ou dhalo waxay leeyihin ragga iyo dumarka mushtarak baan ku nahay waa wada cunaynaa baktigaas waa la cunaya ko haddii wax nool ou dhalo wax nool waa la qaybinaya labaa loo qaybinaya wuxuu noqon karaa shaygani wax lab ahuu noqon karaaya ama dhadig buu noqonaya masalan ridii oo kaleeto ama waxarbay dhali ama orgi bay dhalaysaa haddii ay يعني وحرد شاهي لما تابني لما جورعي لما دوري منهم عنايان لكن هذه أرجي أيضا شاهي نمنك بس بإسكالة أو قلنايو هوينكم ما تابن كران هذه حي أو كلش يعني قاب كاسي سميستين واجيب كود وحي كريم أدينه مرك وحصه دم وافتراء على الله إله اللي قبان أبو رتوية تيبو مرك الله نوشي سبحانه وتعالى وقالوا حي رهدين ما في بطون هذه الأنعام حولها أو كوان أه calooshooda waxa ku sugan raximkooda iyo ninkooda ku jiraa oo ilma ihi khaalisatun saafi weeye markay dhashaan hadday lab noqdaan oo iyagoo xayiya ahoo lab ah ay dhashaan orgi bay dhashay yacni maaragtay qurbac bay dhashay dibi bay dhashay oo maaragtay dhalay ee sici dhalay hadduu sidaasoo kala noqdahay khaalisatun mid saafiya weeye lidukuurinaa raggeenna bisuu khaalis yahay ragga keliya qalanayo wa muxaramun mid la xarimay weeye على أزواجنا هوين كأننا ولا جحرم هوين كم تابنا يا شقنا كم لها رجل كلية بأسكلة إليه يعني تاس إليه واحد دو أسقو حي الضرف وذكرنا ويهي ويا مثل لبا ويهي ويا هدو يعني أسقو حي الضرف لكن أو تدق يهي لما تابنا أما الربا والنقضي أما معرتي يعني وحويان وحن النقضي محل إلى هذا دم يعني تدق بو نقضي نوع دون رهن نقضي الله دي جيلي تدق بو نقضي لما تابنا مركز وإن يكن ميتة شيء أي حولها الناس كان أولا لهدوء بختي حينا وإن يكن هدوء هذا كيلا دلي ميتة يعني مد بختي أو نغضر فهم رجي يدمركي شركاء كوا وذاك سنة يوي فيه بختي قاس بي وذاك سنة ووضعون أيام بختي قاس ووذلي دمرك وكقي بقلي كرام بيني مركا وحين أقول نسبة أيام أرن كان دين إبراهيم إنوية نبي الله إبراهيم دينك أي كسر قارن إنه يهي لكن هو افتراء على الله وهي دين إبراهيم وح إلهي حلالي ما إسن ما أرسي ما حرم جرين وح ربي سبحانه وتعالى أو حرم سيدة بختي وكلام دين إبراهيم حلالين ويا مرنا معينا حلالين ولذلك عبد الله بن عباس مركو أومار في آية فسيرة وحوليه وإن كانت يعني وإن كانت الشاة وحوليه وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ساسوا ليه وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا هدي دشمد لب ربي هدي دشاهي ذبحوه ويقورعيا وكان للرجال دون النساء حق تريان اسكله حوالك وحبكم لهي وإن كانت أنثى وحلد لها بأيدك تهينا تركت فلم تذبح ولا تقيا لقورع ما يبوي وإن كانت ميتة وحلد لي هدو ميديا أما الله هنغضي أما ددك هنغضي فهم فيه شركاء مركز فنح الله عن ذلك الله سبحانه وتعالى أرنك ذكر ريبوية سيجزيهم الله أبا المرمي وصفهم يعني معرة أي قولهم الكذبة هذا الكوداس باطلك أي رب سبحانه وتعالى كأبا المرمي يوي مركز وصفهم إن سيدا أن رهنه أي قولهم إن أن رهنه ويجرتا أما إن إلى ذوحا لقل نسبية نزع الخافر يعني مد هوس بيجيبا بوصفهم بوها مركز يعني حرف حرف جرك اللي ويا فيجزيهم الله كأبا المريني وصفهم أي بوصفهم أدو يلو كلوي تلمام تودي أي تلمامين أو وصفه تحليلك يا تحريمك على سبيل التحكم شيء أيضا نفتو وحكا أهار أي كسميين إيه نسبة أي الله أن نسبيين شيء كان حلاش إي حرام تأبين تأيه وتلمام كاس أي الله تلمامين أن نسبيين الله كأبا المريني يويا لأن إلهي وحسن حرمين بيوحر أي مارت الله بحرم ليهن وحونا رب حلالين بوحي ليهن الله بحلالين وأنا تن الله في سورة النحل أكشي بيوكله ورب ليه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يعني ضدكاس وحوليه أورانينا وحا أو عربيين أي تلماميان أو بين أه هشيقينين وهأورانينا أو أه هذا حلال وهذا حرام إن ترهدان هذا حلال وهذا حرام إن ترهدان حسنين من بوليه لتفتروا على الله الكذبة إن أتربكم بين أبو رتان درتيدنا سدها أويل من أويل إنه الله سبحانه وتعالى حكيم عليه حكمة لوي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره انتبه إلهي سبحانه وتعالى فعلك أو فليو قولك وحا أو أرنيو شرعك أو جدينيو شيء أو قدريو الله علم بولي وما أعرف حكم أولي هاوية عليم الله علم علم لويو بأعماal cibaadihi buu cilmi u leeyahay addoommadiis waxa ay samaynayaan khayrkeeda iyo sharteedaba cilmibu u leeyahay sidaa darteed buu rabbi ka abaalmarinaya weeyaan qad khasira aladiina qataluu أwlaadahum safahan bغayri cilmin وxaramuu ma razaqahum اllahu iftirاءa calى اllah qad khasira aladiina kuwii ayaa khasaaray qataluu dilay awlaadahum caruurtooda dilay ilmahoodii dilay safahan liajli safahin yacni maaragtay caqli xumo darteed ku dilay bigayri cilmin cilmi la'aanna ku dilay yacni cilmi la'aan yani xaala kownihim jaahiliin ayagoo juhaala dilay weliba haddana waxaramuu xarimay oo naftoodii iyo khalqigiiba ka xarimay maa razaqahum allahu wuxuu rabbi ku irsaaqay oo risqi ahaan u siiyeyna naftoodii ka xarimay kuwaasi way khasaareen adduun iyo aakharaba maxay intaa u sameeyeen oo awlaadda ay u dileen safahan bigayri cilmin oo risqi ay u xarimeen risqi allah uu siiyey ay iskaga xarimeen iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurasho darteed cala allahi ilahay lagu been abuurto subxaana wa tacaala qad dalluu way dhumeen dadkaasi oo dariiqi xaqaabay ka dhumeen wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuno oo xaqa iyo sawaabka kuwa gartaa oo ku hanuuna ma aynan ahaanin marka halkan allah subxaana wa tacaala dadka mushrikiinta ah oo afcaasha xunxunkaa samaynayo inay khusraan fi dunya waalaakhira ku jiraan ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegaya adduunka way khasaareenoo owlaadoodii bay dileen oo maaragtay quratu caynan u noqon lahayd ayay dileen ama faqri ka cabsigii ha u dileen ama maaragtay ceebka baqideed ha u dileen yacni sidaas bay sameeyeen aakharana way khasaareenoo yacni maaragtay maadaama rabbi ay ku been abuurteen iftirahaha sababtiisa ayay khasaare adduun iyo aakhare ku leeyihiin weeyaan qad khasira aladiina kuwii baa khasaaray oo naftoodii waayey waay naftoodii bay khasaareen leanna cadaab ilahay bay sabab ugu noqdeen weeyaan way khasaareen aladiina kuwii qataluu dilay awlaadahum caruurtooda dilay wiilal iyo gabdho waxay noqdaanba safahan liajli safah u dilay yani maaragtay caqli xumo darteed lanna asafahu waxaa la yidhahdaa altaysh waalkhifatu baa la yidhahdaa caqli fudaydkaa la yidhahda taysh qofka maskaxda fudud oo maaragtay aan aada u fakerin kaasoo kale khifada ay ku jirto waa caqli fudud yahay baa la yidhahda caqli fudayd wa macnaha marka waxaa weeye waa axmaqnimo w ayay ilmahooda u dayleen bigayri cilmin baynu ku dileen cilmi la-aan yani ayagoo jaahiliinahoo aan wax cilmii ulahayn bay ku dileen waxaramuu way reebeen way xarimeen maa razaqahum llah xaramuu xarimayde horay ku cadsan tahay xaramuu reebay oo xarimay maa razaqahum allahu ilaahay wuxuu ku irsaaqayna risqii oo xoolihii iyo beerihii iyo risqiina iska xarimay waxaan rabbi ka xarimay iftiraa'an liajli iftiraa'in abuurasho darteed cala allahi ilaahay ay ku ban abuuranayaan na u xarimay naftooda uga xarimay weyaan dadkaas adduun iyo aakharaba waa ay khasaareen saasuu rabbi subxaana watacala leeyay lanna risqigan ilaahay ou ku siiyey awlaadda ou ku siiyo waa raxmadda ilaahayay ka mid tahay naxariis ilaahay wey raxmaddii ilaahay ou galay oo rabbi la jeclaaday oo raxmatan lahum oo u siiyey ayay waxna dileen waxna iska xarimeen marka dadka adduuniya aakharaba way khasaareen addalluu way dhumeen oo dariiqii mustaqiimka ahaabay ka dhumeen bi haadihi alafcaal waxa ficilkaa falalka ay sameeyeen sababteeda ayay ku dhumeen wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuno oo dariiqa xaqaa iyo sawaabka kuwa gartaa marna ma aynan ahaanin ilaahay ma hanuuninaya subxana watacala weya wahuwa aladii ansha'a jannaatin macruushaatin wagayra macruushaatin wannakla wazarca mukhtalifan ukuluh wazaytuuna warumaana mutashaabihan wagayra mutashaabihan markii allah subxaana wa tacaala safaahadii iyo maarata baadidii mushrikiinta ay ku jireen nala kaga soo sheekeeyey buu haddana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegi yacni nicmada ilaahay subxaana wa tacaala addoommada uu siiyey risiqa uu u sameeyey u baahan marka risiqaas in ay allaha siiyey inta gartaan ay keligii cibaadada u khaalis yeelaan oo aysan wadaagsi u samaynin nicmadiiba marka la xusuusinaya la leeyahay rabbi intaasoo nicmahu idiin galay wa huwa allah alladii allihii weeye ansha'a abuuray bimacnaa khalaqa wey abuuray jannaatin beero idiin abuuray beero buu rabbi idiin abuuray beerahaasoo macruushaatin kuwa carshaan cariish loo dhisay ah wa gayra macruushaatin kuwa aanan cariishyo loo dhisin ah wاnakla waأnshaأa الnakla yani wakhalaqa الnakla timirtiina rabbi wuu abuuray wالzarca zarcigii oo maaragtay beerihii kalena waa idiin abuuray mukhtalifan asagoo xaala kownihi mukhtalifan yacni midka zarcigaas iyo nakligaasi kuwo iskhilaafsan ay yihiin ukuluhu mirihiisa oo iskhilaafsan yihiin ukuluhu ay tamaruhu wa xabbuhu xabadiisa iyo timaartiisa ay iskhilaafsan yihiin wazaytuuna wa khalaqa azaytuuna wa anshaca azaytuuna jannaatin taasay ku cadsan tahay weeyaan wazaytuuna zaytuunkiina uu idiin abuuray allah warumaana rumaanka geedka la yidhahdana waa idiin abuuray mutashaabihan zaytuunka iyo rumaanka ayagoo ah kuwo isku eg oo isshaabaho qaarkood qaar kale uu shaabaho wagayra mutashaabihin ayagoo aanan qaarkood qaarka kale u ekayno ishaabahaynin ayuu rabbi idiin abuuray weeyaan markaasaan marka intaa allah u abuuray iyo rabbi addoommadiisa wuxuu ku yidhi kuluu cuna dadow min hamarihi waxaa rabbi oo idiin abuuray mirihiisa wax ka cuna buu yidhi idaa asmara markuu mireeyo oo mirihiisa oo miraha soo saaro ama cardun ku cuna intuusan aada u bislaanin ama markuu bislaado dabadeed cuna intaba waa leedihiin weeyaan wa aatuu siiya xaqahu xaqiisa bixiya oo diida timaarta iyo mirahaasi xaqa ay dadka masaakiinta ku leeyihiin ka bixiya yowma xasaadihi goyntiisa maalintiisa marka la jarayo maalinta la goosanayo beerta iyo maarata miraha la goosanayahay maalinkaas xaqiisa ka bixiya buu rabbi leeyahay walaa tusrifuu ha xadgudbinina yacni ha xadgudbina oo soohdintii rabbi idiin dhigay ha tallaabina weeyaan maxaa yeelay innahu allah subxaanah wa tacaala laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo soohdintii loogu talagalay dhaafo rabbi ma jeclo weeyaan marka aayaddan waxaa weeye nicmada ilaahay subxaana wa tacaala beeraha uu siiyey oo ugu barwaaqeeyey noocyada ay yihiin baa waxna lakaga sheegi wey wa huwa aladii ansha'a jannaatin wa huwa allah aladii allihii wey allahaas ay shirkiga u samaynayaan oo wadaagsiga xoolihiisa ay qeyb ka mida waxa khalqigiisa ay wadaagsiga ugu samaynayaan oo wuxuusan xarimin ay xarimayaan wuxuusan maaragtay xalaalayn ay xalaalaynayaan waa allahaas aladii allihii wey ansha'a abuuray jannaatin beero abuuray anwaac kala duwan oo beeraha idiin abuuray beerahaasoo macruushaatin wa hayra macruushaatin macruushaat iyo hayr macruushaat maxaa la yidhaahdaa macaani badan ay culammadu ku sheegaan macaani badan ayay culammadu ku tilmaamaan almacruushaat cabdullahi bn cabbaas oo kale labadaba wuxuu ka dhigaa geedka karamka la yidhah ama cinabka la yidhaahdo ayuu ka dhigaa wuxuu leeyahay yacni maaragtay almacruushaatu macruushaatinta hore waxaa loo jeedaa buu leeyahay maa curisha min alkarami geedka karamka la yidhaahdo kiisa cariishka loo dhiso yani maaragtay geedaha kork ku baxaayo ayaa la yidhahdaa wa hayra macruushaatinna waxaa la yidhahdaa maa lam yucrash min alkaram buu odhanaya cinabka kiisa aan cariishka loo dhisin isaga sidaasuu ku fasiraya laakiin culammada waxay leeyihiin yani maaragtay waxaa loo jeedaa waxaa la yidhahdaa macruushaat waxay kaloo ku tilmaamaan waxaa la yidhahdaa man basata calaa wajhi اlardi yani mima yucrashu mitlu اlkarami wاlbatiiki yani macruushaat waxaa la yidhahdaa waxa saaqa saaqa ah oo aanan lahayn jirid oo ku istaaga aan lahayn geedaha dushooda ku baxo sida maarata yani maarata batiika bahalka la yidhaahda iyo waxaa la yidhahdaa qaraha iyo maarata cinabka iyo geedka saaqa saaqaha la saaq buu ku baxaayo waxaa waye keligii ma istaagi karo jirid oo ku istaago ama maarata laan adagoo ku istaago ma laha saaq oo ku istaaga ma leh kaasaa marka la yidhaha macruushaadka loo jeedaa hayru lmacruushaatna waxaa la yidhahdaa maa qaama calaa saaqin mitla annakli wa saa'ir alashjaari wax alla wixii geed yani jirid oo ku istaaga leh ama maaragtay sida timirta oo kaleeto iyo geedaha waaweyn oo baxa ama maaragtay caws maxaa la yidhahdaa maaragtay beeraha oo kaleeto sida masagada iyo gelaydii wixii baxoo dhan oo istaago saaqoo ku istaaga lehna hayr macruushaat baa la yidhahdaa ayaga cariish looma dhisayo kuwaana meelay ku baxaan inay helaan bay u baahan yihiin marka labadaas macnahaas baa maaragtay aan u daysanaynaa weeyaan inkastoo culammadu qaar ay kala qaadqaadaan macruushaadka waxaas maaragtay cinabka keliya ku khaas yeelayaan qaarkood qaar kale waxay leeyihin maya hayr macruushaadka waxaa loo jeedaa maaragtay waxaan karamka ahaynoo acmidada waxaan loo dhisin oo dhan yani almarfuucaatu cala alacmiday dhahaan timirarka waxa loo dhiso ayaa macruushaad la yidhahda waxa aanan hayr almacruufaat hayr almarfuucaati cala alacmidana waxaa la yidhaahdaa maaragtay hayru macruushaat baa loo yaqaanaa bay leeyihin sidaasay leeyihin calaa kulli xaal macnahan dambe unbaan qaadanayna oo ah yani maaragtay macruushaatin kuwa aan jirid ay ku istaagaan lahaynoo mirana uu ka baxaayo oo geed inta loo dhiso waab loo sameeyo ku dulbaxayo mirihii ku dhalinayo weeyaan wa hayru macruushaatin iyo kuwa aanan carish loo dhisin oo kuwa saaqa leh jiriday ku istaagaan leh taasaa loo jeeda waannakla timirtiina allah wuu idiin abuuray wazarcana wuu idiin abuuray abuurkii kaleetona waa idiin abuuray timirtu laba macnoba way faa'iidaysaayo fawaakih way noqotaa faakihooyinka waa ka mid wey quudna way noqotaa raashin way noqotaa timirtu lafteeda raashin way noqotaa weeyaan zarciguna sidoo kaleeto quud buu noqdaa raashina laga dhigta sida geleyda masagada wax alla wixii maarata xabad lah oo dhan zarci baa la yidhaahdaa weeyaan marka kaasna rabbi baa idiin abuuray marka labadooda waxaa loo soo gooni yeela bay leeyihiin azarcu wannaklu waxaa weeye likatrati manaaficiha nafcigeedaad aad u tiro badan manaaficdoodaa badan markaasaa labadooda lasoo khasisay weeyaan kuwaasoo mukhtalifan ukuluhu mirihiisu miduu iskhilaafsan yahay ay yihiin mirihiisa ayaa yacni kala bedelan timaarta rabbi oo soo saaray xabadiibaa kala bedelan midabkiibaa kala bedelan dhadhankiibaa kala bedelan xajmigii iyo qaradii mid walbaba xabadan qaradeeda ayaa kala bedelan waxaa kala bedelan yani maaragtay urka iyo udeegeeda iyo waxa lamidka ka imaanaya yani maaragtay raa'ixadeedii baa kala bedelan ayadoo hal biyo samada ka soo daaya waxaasoo dhan lagu lagu wada waraabiye oo ku baxay iyo haddana ilaahay intaasoo nooc uu ka soo saaraa weeyaan marka mukhtalifan ukuluh mirihiisu asagoo iskhilaafsan yahay ayuu rabbi idiin soo saaray wey wazaytuuna zaytuunkiibuu soo saaray zaytuunkana waa midkan saliidda laga miirto oo aad taqaanaan weeyaan zayt zaytuunka la yidhaahdo laga miiro weeyaan warumaana rumaanka geedka la yidhaahda asagana rabbi subxaana watacaala baa idiin soo saaray zaytuunka iyo rumaankana ilaahay baa idiin dhaliyey mutashaabihan zaytuunka iyo rumaanka ayagoo isshaabaho isku eg yani mutashaabihan sida ibnu jureej uu ku fasirayo wuxuu leeyahay ay mutashaabihan fi lmandari xagga mandarka iyo aragtida kore waa isaga mid wey waa isshaabahaan weeyaan wagayra mutashaabihin fi acmi xagga dhadhankana waa ku kala tegsan yihiin iskuguma eka weyaan yani saasay yidhahdaan culamada qaar waxay leeyihiin mutashaabihan fi allawni walshakli walwaraqi xagga midabka iyo xagga shakliga yani maaragtay qaabka iyo xagga caleenta way iskaga shaabahaan bay leeyihiin wagayra mutashaabihin yani kuwaan isshaabihin weeye fi acmi watamar miraha iyo dhadhankana iskaga mid ma aha waa ku kala duwan yihiin macaamidaaso dhanba way ku fasiraan weeyaan kuluu marka waxaan idhi kuluu cuna dadow allah baa nicmadaas dhulka idiin yeelaye min tamarihi mirihiisa xaggiisa wax ka cuna marka amarkan waa amr ibaaxa la yidhaahdaa waana loo baneeyey kuluu min tamarihi mirihiisa ka cuna idaa afmara markuu mireeyo oo mirihii uu soo saaro leanna miraha waxaa jira qayb ayagoo carduna weli bislaanin la cuno oo rutab yani sida rutabka oo kaleeto iyo ayagoo ah in la cuno cinabka oo kaleeto iyo in la cuno qaarna ayagoo bislaadana la cunona way jiraan marka noocaas noocu doonaba ha noqdee cuna buu rabbi leeyahay subxaanau wa tacaala wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi wa aatuu siiya xaqahu mirahaas xaqiisa ay masaakiintu leedahay yowma xasaadihi maalinta la goosanayo beertaas la jaranayo ama timir ha noqoto ama gelley gooso ama wax kala kuu go-een yowma xasaadihi goyntiisa maalinteeda dadka xaqa ku lahaa ee masaakiinta ahaa xaqi ka siiya marka wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maxaa loo jeedaa culammada way isku khilaafaano qaar waxay leeyihiin xaqan waxaa loo jeedaa waa zakadii zakadii ka bixiya zakadii xoolahaas aad beerta aada goosataa haddii nisaabkii loogu talagalay ou gaaro xaqii lagulahaa ka gud waa taas weeyaan marka xaqaas waxaa loo jeedaa azakaatu almafruuda zakadii faradka ahayd baa loo jeedaa bay odhanayaan culammada sidaas ku fasirtay waxaa ka mid ah anas ibnu malik radi allahu canhu cabdullahi ibni cabaas radi allahu canhu baa ka mid ah taawus ibni kaysaan iyo xasan albasri iyo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyo maaragtay moxamed ibni xanafiya iyo a'imadaasoo idil ayaa ku fasirayo walidaalika waxay leeyihiin zakada markay zake ku fasiraan aayaddan waa aaya madaniya dummat fii hadihi suura aayaddaa madiino ku soo degtay suuraddaana marka la dhex geliyey leanna zakada waxaa la farad yeelay sidaad ogtihiin sanadkii labaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka tegey baa zakada la farad yeelay marka waxay leeyihiin aayaddu waa madaniya marka aayaddan maka oo kusoo degtay ayaa la dhex geliyey bay leeyihiin culammada qaar kale waxay leeyihiin maya ma aha xaqan sakadii faradka ahayd ma aha ee waxaa loo jeedaa ictaa'u maa tayasara yowmaidin manxadar markaa beerta goosanayso dadka kuu imaanaya ee masaakiinta ahee beerta goynteeda ka soo qaybgelayo wixii kuu fududaaday inaad wax ka siiso taasaa loo jeedaa walaysa bisakaati almafruuda sakadii faradka ahaydna ma aha bay odhanayaan waxaa weeye yacni waxaa ra'yigaa ku tegeyna waxaa ka mid a cataa oo kaleeto baa ra'yigaa qabo mujaahid ibnu jabri baa qabo yacni a'immadii waxaa ka mid a masalan naafic baa ka mid ah yacni maaragtay waxaa ka mid ah maaragtay ibraahim annakaci a'immadaas waaweyn ayaa qabaan marka waxay leeyihiin aayaddani waa suura aayaddani suuradda ay ku dhex jirta waa suura suura makiya wey sidaa darteed ma ahan zakadii faradka ahayd wa inamaa furidat izakaatu bilmadiina madiinaa lagu farad yeelay zakada sidaa darteed marka ma ahan yacni maaragtay zakadii faradka ahayd ma ahee waa xaq joogto ah oo qof kasta lagu leeyahay bay leeyihiin xaq joogto ah oo masaakiintu ay leedahay oo cid kasta oo beer goosanaysa inay dadkaasi xaqooda siiso laga maaragtay laga doonayo wey markaasu waxay leeyihin yani waxay odhanayaan ana hada alxaqa baaqin lam yunsakh bizakaati zakadii laguma nasakhin zakadii waa lagaa rabaa laakiin dadkii markaa beerta goosanaysa kuu yimaadaa xaqay leeyihiin wax ka sii waxbay leeyihiin waxay leeyihin wax ka sii baa la odhanaya taasaad wax ka siini marka yani xaqaas ayay kugu leeyihiin mujaahidoo kale wuxuu dhihi jiray masalan idaa xadaraka almasaakiinu طaraxta lahum minhu shaya faraxta lahum minhu waxaad ayaad xoogaa uga tuuraysaa markay masaakiinta ku yimaadaan waxbaad uga tuuri walidaalika waxay u daliishanayaan yacni dadkii ilaahay uu ceebeeyey oo ummadihii annaga naga horreeyey ayagoo beerta goosanayo masaakiinta inaynan waxba siimin isku dhaarsaday fii suurati alqalam suurat annuun oo rabbi ku ceebeeyey waajib ma ahayn zake ma ahayn laakiin xaq ay masaakiintu lahayd oo kale weeyaan aayaddii allah uu leeyahay inaa balownaahum kamaa balowna asxaaba aljanna إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم beertoodiina ilaahay uu baabi'iyey eber ka dhiga markay diideen dadka masaakiinta inay wax ka siiyaan sidoo kaleet imaam axmed iyo abu daauud waxay warinayeen yani sanad xasan ah waxay ku warinayeen can jaabirin radi allahu canhu inuu yihi amara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min kuli jaadin casharata awsuqin min atamri biqinwin yucalliqu fi lmasjidi lilmasaakiin yacni nebigu wuxuu faray calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo beerta ka goosanayo beerta uu goosanayana toban wasqi ay gaarto yacni wasqiga waxaa lagu qiyaasaa halkii wasqi waxaa la yidhahdaa lixdan suus oo kale buu kulmiya lixdan suus oo kale weel kulminayo w wax lagu beegto weeyaan marka toban sidaasoo kale qofka maarata goosanayaahi wuxuu nebiga amray inuu laan inta xoolahu goosanayo ka soo gooyo masaajidka dadka masaakiinta ugu soo xiro si ay masaakiinta u maaragtay raashin uga dhigtaan ay u cunaan marka yani halkaa waxay u deliishanayaan inuusan xaqii zakadii faradka ahayd aynan ahayn bal ay tahay maaragtay shay sadaqa oo xaq lagu leeyahay zakadana ka baxsan inuu yahay weyan marka laba yani macnahaas aadna moodaa inuu aada u muuqdo weeyaan wa aatuu siiya xaqahu zarcigaas mirahaas aada goosanaysaan xaqiisa siiya yowma xasaadihi goyntiisa maalintiisa maalintaad beerta goosanaysaan wax siiya buu leeyahy dadka masaakiinta siiya walaa tusrifuu haxadgudbinina ha xadgudbina buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala yacni soodintii la idiin dhigay ha ku xadgudbinina israafkan marka inaan iska caam yeelno yacni macnaha uu cataa ku fasirayo inaan ka dhigno oo aanan waxba lagu khasisin macnahaas ibnu jariir itabari baa dooranayo sida cataa uu leeyahay nuhu can isarfi fii kulli shayin shay kasta kulligii in israaf lagu sameeyo lagu xadgudbaa ayaa laga reeba dadka muslimiinta weeyaan laakiin ibnu katiir markuu hadalkaasi sugo wuxuu leeyahay walaa shaka annahu saxiixun hadalkaas ibnu jariir itabari ou sugay oo cataa hadalkiisa waa hadal saxiixa laakiin sida daahirka aayadda ka muuqataahi waxa weeye kuluu min tamarihi idaa asmara wa aatuu xaqahu yowma xasaadi walaa tusrifuu hadalkaa walaa tusrifuu wuxuu u noqonayaa buu leeyahy amarka waxa weeye alisraafu fi lakli cunitaanka in lagu xadgudbo yani maaragtay taasuu diidan yahay yani walaa tusrifuu fi lakli lima fiihi min madarati alcaqli walbadan buu leeyahay qofka hadduu si hayr caadiya wax u cuno si hayr caadiya wax u cunaayo yani caqligiisa iyo badankiisa xataa dhib uu gaarsiinaya cunadaas waa inay maaragtay sidoo nabigeenna u qaybiye calooshaada inaad u qaybisid qayb inaad raashin ka siiso qaybna aad siisid cabitaanka qaybna aad ka neefsato neefta a u banaysato لأن هذا بوحيسة على شيء وحول بكدقته وحول قفك النفس نفس مهيرة بل ما تد إنه كوا شادع كرت إنه النيف سواي أو أيضا العذاب كون نقنيسه مركا ولا تصرفوا في الأكل باللي عنا عمتانك هكو حد قد بننا ابن كثير معناها سكلو قادنيا وحونا أدلشنا يا آيات القرآن كإله الله ليه في سورة العذاب كجرته وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين يا حديث إمام البخاري هي مارتي إمام أحمد أورنا يا الحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أو مارت النبي إليه عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا وحوير عنا وعبا ولبستا هذا فيين ضدك مسلمين تها وإحنا صدقيست حولين وحكب حية من غير إسراف ولا مخيلة يعني حتقدب الآن iyo istutus la'aan kibir aad dadka ku kibirtay ood ku qooqdo markii ilaahay xoolo ku siiyo taasoo kale lama ogolo weeyaan marka walaa tusrifu xadgudbinina ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo oo sohdintii loo dhigay tallaabo allah ma jecla dadka sifadooda sidaa ay tahay israafka la yimaado ma jecla ilaahay subxaanahu watacaala weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed